إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol iyo labaatan oo nooga bilaabanaya aayadda koobaad ee min suurati luqmaan qaala allahu tabaaraka wa tacaalى bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim alif laami tilka aayaat اlkitaab tilka taas oo suuraddan ah aayaatlkitaabi kitaabkii aayadihiisi weeye kitaabkii alxakiimi dilxikmati xikmadda u saaxiibka ahaa hudan hanuunin xaalu yahay kitaabku lilmuxsiniina dadka camalkooda wanaajiyo la hanuuniyo wa raxmatan naxariis xaalu yahay kitaabku lilmuxsiniina dadka camalkooda wanaajiyo loo naxariisto aladiina muxsiniintii yuu hanuuniya naxariis u yahay yuqiimuuna ooga asalaata salaada ooga wa yu'tuuna bixiya azakaata sakada wahum ayaguna hum yuuqinuuna yaqiinsan bilaaakhirati aakhirada ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh calaa hudan hanuun korkiisay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh hum ayaga keligooda almuflixuuna liibaanay oo kuwa liibaanay ah suuratu luqmaan waa suura makiya qur-aankii make ku soo degay ayay ka mid tahay bismi illaahi araxmaan araxiim alif laamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalika alxuruuf allah garanaya wuxuu ula jeeda alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas horaan uga soo hadalnay xuruuftaas suwarka bacdi ka mida lagu bilowday oo magacooda la yidhahda xuruufulmuqadaca oo ilaa sagaal iyo labaatan suura qur-aanka ka mida lagu bilowday xikmadda ku jirtana waa soo sheegnay wax ka mid ah macaanidooda iyo ahlucilmigu waxay ka yidhaahdeenna waxbaan ka soo sheegnay tilka taas ishaarada waxay ku dhacaydaa suuraddan aan hadda bilownay ee suuratu luqmaan tilka taas ee suuraddan ah aayaatlkitaabi waa kitaabkii aayadihiisii idaafadu waa idaafa bimacnaa min atabciidiya macnaha kitaabka aayadihiisii ka mid tahay wey tilka taas oo suuraddan ah aayaatlkitaabi kitaabkii aayadihiisii ayay ka mid tahay kitaabkii alxakiimi dilxikmati xikmadda u saaxiibka ahaa xakiim dilxikma kitaabkii xikmadda u saaxiibka ahaa ee shay walba meesha u manaasibkaa dhigayey xugun walba meesha u manaasibkaa ayuu dhigayaa kitaabkaanu kitaabkii alxakiimi almuxkami la sugay oo aan la nasakhin kitaabkii alxakiimi alxaakimi ee wax kala xugminayey saddexda macnoba sawaab saddexdaas macno waxa weeyaan xakiimka in dilxikma lagu fasiro iyo in lagu fasiro muxakam iyo in oo kitaabkii muxkamka ahaa macnaha muxkam aan ula jeedaa kitaabkii la sugay oon la nasakin iyo kitaabkii alxakiimi waxa weeyaan alxaakimi ee wax kala xukminayey oo wax kala saarayay kitaabku intaasoo tilmaamoodba waa leeya xikmu u saaxiib leeya shay walba meesha u manaasibkaahoo dhigaa waa muxkamoo lama nasakin waa xaakimoo asaga ayaa wax kala saaro xaqii baadilka kala xukmiya kitaabkaas marka sifaadaas leh aayaadkiisiiay ka mid tahay suuraddaanu marka hudan hanuun xaalu yahay kitaabkaasu lilmuxsiniina dadka camalkooda wanaajinaya oo shareecada islaamka raaciddeeda ku wanaajinaya dadkaasu hanuun u yahay kitaabkan waa hanuun laakiin hanuunkaas yaa ka faa'iidaysanaya dadkao dhan kaga faa'iidaysanayaan waxaa hanuunkaas ka faa'iidaysanaya dadka muxsiniinta ah ee kitaabka ilaahay inay raacaan caqiide ahaan iyo cibaado ahaan iyo manhaj ahaan si walba inay u raacaan dadka sidaas ay tahay maqsadkooda iyo go-aankooda dadkaasu hanuun u yahay wa raxmatan naxariis xaalu yahay kitaabkaasu wuxuu naxariis u yahay lilmuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya oo ku wanaajiya kitaabka alle inay raacaan muxsiniintiyaa ilaahay marka sii tilmaamay subxaana ilaa waxa weeyaan sheegashadu waa iska suurtagal laakiin tilmaamtu waxbay kala saari inaad ka mid tahay in kalaadba isku garan ilaa wuxuu yidhi subxaana alladiina muxsiniintii ayuu kitaabku hanuuniya raxmad u yahay yuqiimuuna ooga asalaata salaada dadka salaada ooga way oogaan waxay tahay wejkeeda sharciga ahay u gutaan oo way ilaaliyaan shuruuddeeda arkaanteeda waajibaadkeeda sunankeeda awqaadeeda dhammaan way ilaaliyaan khushuuceeda oo wayu'tuuna siiya oo wayu'tuuna siiya azakaata sakadana ilaa mustaxiqiiha dadkii mudnaa siiya dadkii xaqa u lahaa ee ilaahay siiyey dadka siiya sakada kuwaas ayaa kitaabkan qur-aanka hanuun u yahay wa hum ayaguna bilaakhirati aakhirada hum yuuqinuuna yaqiinsan oo acmaashan markay samaynayaan riyaa iyo istusus midna kama ahan ee yaqiin ay aakhirada yaqiinsan yihiin ayay u camal falayaan ilaa wuxuu idhi subxaana ulaa'ika dadka tilmaamahaas la soo sheegay iska leh ee waxa weeyaan kitaabka hanuunka ka dhigta salaada ooga sakada dadkii xaqa ulahaa siiya aakhirada yaqiinsana u diyaargarooba ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh calaa hudan hanuun korkiisay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh hum ayaga keligooda almuflixuuna kuwa liibaanay ah waa xasri jumlada labadeeda jus marka la macrifeeyo ayaga keligood ayaa liibaanay cid kaloo liibaantay ma jirto dadka liibaanaya liibaantana waa in cadaabka alle lagaa fogeeyo jannana lagu geliyo faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur wa min annaasi dadkiiyuu ka mid ahaabuu ilaah yidhi man qof yashtarii soo gadanaa lahwa alxadiidi hadalka midkiisa lagu mashquulo liyudilla inuu dadka baadiyeeyuu u soo gadanaa can sabiilillaahi jidka ilaahay uu ka baadiyeeyo biqayri cilmin oqon la-aan xaala uu ku sugan yahay uuna soo gadanaa wayatakhidahaa iyo inuu jidka alle ka dhigto husuwan mid lagu jeesjeeso ulaa'ika dadkan la soo tilmaamay lahum ayagana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun dullaysta oo ihanaysta waidaa tutlaa marka la akriyo calayhi qofkaas la soo tilmaamay korkiisa aayaatunaa aayadaheenna wallaa waajeesanaa mustakbiran xaalo uu yahay mid iskala weyn inuu raaco kaan lam yasmacahaa xaaluu la mid yahay asagoon maqlin ka'anna fii udunayhi dhegihiisa xaalay la mid tahay inay ku sugan yahay waqran culays fabashirhu nabiyow kaas tilmaantaas le ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabkaasoo alimin mu'limin xanuujiya allah subxaana wa tacaala markuu ka soo warramay dadka liibaanay iyo tilmaamaha ay leeyihiin oo ah waa dadka hanuunka ka dhigta kitaabka alle asagaasay dhagaystaan asagaasay bartaan asagaasay ku dhaqmaan oo ka run sheegaan asagaasay ku intifaacaan dadkaas markuu ka soo warramay wuxuu allah noo sheegay subxaana dadka shaqiyaalka ee ayaanka daran ee ahlunaarka ah ee ka jeestay kitaabka alle inay dhegaystaan kuna mashquulay heesaha muusiqa iyo laxanka kuwaas uu rabbulcaalamiin haddana nooga warrami ilah wuxuu yidhi subxaana wa min annaasi dadkii ayuu ka mid ahaaday man qof yashtarii gadanaa lahwa alxadiidi hadalka midkiisa lagu mashquulo marka lahwa alxadiid maxaa loola jeedaa cabdulaahi bni mascuud radia allaahu tacaala canh wuxuu yidhi wallaahi ladii wuxuu yidhi alghinaa wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu ilaaha waxaan ku dhaaranaa macbuud kaloo xaq lagu caabudaa uusan jirin ee lahwal xadiidka aayaddaas ku jira weheysta aayaddaas macnaha ay sheegayso ee ay leedahay dad waxaa jira soo gadanaya hadal lagu mashquulo ilaahay baan ku dhaaranayaa inuusan wax kale ahayn ee weheysta hadalkaas saasuu yidhi cabdullaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu keligiisna maahane sidaasuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas turjumaan qur-aan oo nabigu ugu duceeyey qur-aanka inuu fahamsiiyo jaabir sidaasuu yidhi cikrima waa taabici waxa weeyaan saciid ibnu jubayr waa taabici waa ardadii cabdullahi bni cabaas mujaahid waa taabici waa ardadii cabdullahi bni cabaas makxuul camar ibnu shucayb cali ibnu badiima iyo qayrkoodba dhammaan a'immadaas waxay mareen lahwa alxadiid macnaheedu waa heesta idan dadka aayaddaas ilaahay ku ceebaynaa oo ilaahay noogu warramaa ee cadaabka dullaysta iskale waa dadka heesaha soo gata maxaa loola jeedaa dadka heesta soo gata marka taasaa macno labaad mar haddaan ogaanay lahwalxadiid wuxuu yahay inuu heesta iyo muusiqa iyo haddaan ogaanay dadka gataxaa loola jeedaa ibnu jariir dabari wuxuu yidhi ahlu tafsiirka waxa weeyaan macnaheeda waa isku khilaafeen laba qowlayna ku koobeen labaduna waa xaq labada qowl qowlka koobaad waxay yidhaahdeen yashtarii waa soo gadanaa ashiraaca almacruufa bihaman lacaguu kala soo baxa sida gadashada la yaqaan oo see u gadanaa dee waa un inaad heesta dhaqaale kaaga baxaan heestii in dhaqaale kaaga baxaan wey markaas oo dhaqaalo aad u marto markaad dhegaysanayso waxaa soo gelayda hoobaleynta iyo fanaaniintii oo lagu maalgelinayo oo lasoo gato markaasuu leeyahy ii hees tad waxa wey lacag ku soo kiraysto ama soo gato uu leeyahay ii hees taasaaba ko ugu horaynaysaba waxa weeya waxaa soo gelaya maalkii lagu diyaarinayey tiyaatarkii iyo goobihii lagu heesayey oo malaayiin lagu diyaariya qarasha si loogu heeso loogu tunto waxaa soo gelaya waxa weya qalabkii lagu dhagaysanayo heestii waxaa soo gelaya canjaladihii oo heestii ku duubneed oo suuqii ayagoo yaallaba lasoo gadayo oo lasoo gadayo waxaa soo gelaya waxa weeyaan diishkii ama saxankii inta lacagta laga soo baxshay adag oo koronto la soo xaruuriyey bil walba lagu bixina heestana laga dhegaysayo muusiq waxaa soo gelaya ayu dhaqaalo kasta oo aad ku bixido heestaas dhegaysigeeda haddii marka la ydhaha waa gadasho waasaas waa in aad heestan aad dhegaysanayda naarta ku gelaydo dhaqaalana aad ku bixinaydo weliba fiir waa naartii haddana dhaqaalaa kaaga baxayo bilaahi calayk fiiri bal banu aadanka waxa weeyaan meesha ay gaarayda jaahilnimadooda naartii dariiquu ku gelayo dhaqaalo ku bixina dhaqaalou ku bixina dhaqaalo uu ku bixina magaca loo qorxina fanka iyo suugaanta soomaaliyada la leeya fanka iyo suugaantu waa heesta naarta waa sawtu shaydaan waa qur-aanka shaydaan waa codka nacalaqabaha nabigeenna suban sal allahu alay slm xadiid haabida uga sugan tahay sawtaani malcuunaani laba cod waa laba cod oo nacalaqabayaala nabi maxamed ayaa yidhi sal allahu alay slm laba cod waa laba cod oo nacalaqabayaal ah oo naclaban maxay yihiin fi dunya walaakhira uu yidhi weliba nabigu adduunkana waa nacalaqabayaal labadaas cod aakhirana waa nacalaqabayaal oo naxariista alle waa laga fogey labadaas cod maxay kale yihiin labadaasu nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam labadaasu waxay kale yihiin mismaarun cinda nicma waa heesta markaa barwaaqada la dhegaysanayo heesta oo qofku markuu nabadda qaba ile heesta badanaa waqti oo cabsida qofku ma dhegaysto iyo maruu murugsan yahay heesta oo la dhegaysanayo waktiga nimcada kaas waa cod nacallaqabaa iyo waranatun cinda musiiba booyinta iyo qayladhaanta qofka musiibada marka ku dhacda uu leeya hoogayo ba'ay labadaas cod waa laba cod oo nacalaqabayaala marka musiiba kugu dhacdo sabara lagaa rabaa hoogayo ba'ay ha dhihin ee sabar dheh inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa inaad tidhahda marka aad caafimaadka qabtana heesta ha dhegaysan iyo muusiq sidaas weeyaan marka taas waa macna qowlka labaad waxay yidhaahdeen uu yidhi salafka wa qaala aakharuuna bal macnaa daalika man yakhtaaru lahwa alxadiid wa yastaxibuhu maba u baahnayo dhaqaalo inuu ku bixiyo man yashtari marka la leeyahay ma ahanu yidhi inuu dhaqaale ku bixiyo xataa hal shilin yuu kaaga bixin waa qofka asagu doortay inuu dhegaysto oo ka helo naftiisu jeceshahay wey fiiri waa qofka asagu doortay ee dhegaysta wuxuu awoodaa inuu qur-aan dhegaysto inuu wacdi dhegaysto inuu xadiidka dhegaysto inuu dhegaystu awoodaa wuxuu naftiisa u doortay inuu muusiqa iyo heesta dhegaysto khalaas wa min annaasi man yashtari waxkaasa labadaas labada qowlay a'immada kalena mareen alimaam alxaafid moxamed ibn cali alkerji wuxuu ku yidhi aayadda tafsiirkeeda man yashtari lahwa alxadiid yu'hiruhu wa yashtaqilu bihi wuxuu yidhi waa qofka asagu doorto khiyaarkiisa u doorta ee ku mashquula kaasaa laga hadlayo qofkaas wey qofka gata hal shaliyu uga bixin hadduu rabo kaas weeye markaasuu yidhi laa annahu yukhriju fiihi maalan ma ahanu yidhi inuu dhaqaal ku bixiyo shardi maaha mar hadduu asagu doortay khiyaarkiisa ku dhegaysanayo waa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi weyu markaasuu yidhi wayaxtamilu macnihi kaluu keena fiiri wayaxtamilu an yakuuna rafaca alamwaala ila almuqaniin waxaa dhici karta inuu maal u dhiibay kuwa heesayga ah fanaaniinta hoobalinta inuu dhaqaale ku bixiya dhici karta dhaqaalahaasi tiyaatarkiyaa lagu dhisaa meeshii lagu heesayaa lagu diyaarinaa qalabkiiyaa lagu soo gadaa kabankiiyaa lagu diyaarinaa waxawan ayagaa mushaar loo siinaa waa kaasaa waa kaasaa inuu taasuma dhici kartaa wy markaasu wuxuu ku bixinaa fii shiraa'i alqaynaat almuqaniyaat toobalayntii heesi lahaa soo gadashadoodii markaasuu yidhi wa fiihi daliilun qowlkan alle waxaa ku sugan deliil tusaya calaa taxriimi alghinaa heesta inay xaaraam tahay aayadda ilaahay ku sugan iyo wamaa akhada ma akhadahu iyo wax alla wixii heesta dariiqeeda mara wixii alla wax alla wixii dariiqa heesta marwi oo qaata mimaa yudilu can sabiili illaahi oo ah waxa dadka dariiqa ka lumiya waxaa dhici karta aduu inaas leeda fanaana ma tihid fanaana ma dhegaysatid canjalana kuuma yaallaan laakiin mobaylka jeebkaaga ku jira aad masaajidka dhexdiisa muusiqaaga lala hoyo waaye oo ilaahay lala caabudi waaye ka war jeebkuu kuugu jiraaba meel kale uma baahnan miyaadan lacag ka soo bixi yaa midkan jeebka kuugu jira ee waxa weeyaan inta dhaqaalahaaga adag ka soo bixiday jeebka kuugu jira ee markuu soo dhacayo muusiqa ugu liita ku soo dhacayo kawar kaas kawar adaa doortay ma lagugu soo qas muusiqaas yaa dafoorkaa lagaa saara dadan dhegaysan waa ku dhammaataa lagu yii miya waxaad ka mid tahay waa min annaasi man yashtari lahwa alxadiis waad awoodaa inaad ka leexido khiyaaraad leedahay xor baa ta cid kugu soo qasabtay male dhawaaq kale iska saaro heesta iyo muusiqa iska daa waa xaaraan waa sawtu shaydaan suuratu israana waa noogu imaan doontaa wastafziz man istatacta minhum bisawtika ibliis waxaad dadka ku fudaydaa oo aad ku duubsataa codkaaga codkaas wuxuu yidhi mujaahid waa heesta wey heestu waa sawtu shaydaan waa qur'aanu shaydaan waa ruqyatu shaydaan waana waxa ugu badan ee qofka munaafiqnimada qalbiga ka geliya ma jiro banu aadan qalbigiisa wax ka madoobay ugu heesta qofka heesta dhegaysta lubtiisu waa dhimata khayrkuna waa ka dhinta waana madoobataa sidaasayna aan cilmigu u tilmaami jiray heestu waa waxa ugu badan ee qofka munaafiqa ka dhigan oo qalbigiisa nifaaqa ku dhaliya idan marka qofka ilaahay rumaysan oo rabbulcaalamiin in la horgeynaa rumaysan waa inuusan ka mid noqon kuwa ilaahay cadaabka ku dullay doono ee heesta dhegaysta iyo muusiqa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa min annaasi dadka ayuu ka mid ahaaday man qof yashtari gadanaa lahwa alxadiidi hadalka kiisa lagu mashquulo hadalka lagu mashquulo ayuu gadanaa xadiidkan sheegna oo waxa weeyaan sawtaani malcuunaani fi dunyaa waalaakhira mismaanun cinda nicma wa rannatun cinda musiiba bazaar ayaa weriyey waxa weeye saxiixu tarkiib watarkiib ayuu sheekh naasirna wuxuu kaga dhigay xasan waa xadiid haabita bukhaarigayba ku taallaa aakhiru zamaanka dad heesta xalaashana ilaahay halaaga inay jiraan heesta markaas xalaashadaan inay xalaashadaan wa min annaasi dadkii uu ka mid ahaaday man qof yashtari soo gadanaa lahwa alxadiisi hadalka midkiisa lagu mashquulo muxuu soo gadanaa liyudilla waa qiro liyadillana waa qiro kale labada qira waa sawaab liyadilla ya-da marka la fadxiyo inuu baadiyoobo asagu uu usoo gadanaa can sabiililah jidka alle idan qofka heesta dhegaysta jidka alle waa ka luma liyudilana dadka inuu baadiyeeyo wey xaale dadka uu dhegaysiinayo qulubtoodaa madoobaanay quluubtoodaa madoobaanaysa waa dhimanaysaa nifaaqa ka buuxsamaya quluubta welidaa sidaas daraaddeeda heesta waa calaamad la yaqaan oo kufaarta iyo faasiqiinta lagu yaqaan qur-aankuna waa calaamad la yaqaan oo mu'miniinta lagu yaqaan ma aha laba calaamoo isku darsan ma aha ma aha laba calaamoo isku eh ma ahan kufaarta faasiqiinta dadka mujrimiinta ah muusiq iyo heestu waa noloshooday ka mid tahay mil alla meeshay joogaan nacaanay ka tahay way ka garacanta dadka wan wanaagsanna wacdi iyo qur'aan iyo khayra lagu yaqaan maahan calaamad isdhexgeli karta xat iyo wax qarsoomi kara midnaba liyudilla naas dadka inuu baadiyeeyo daraaddeed ayuu soo gadanaa can sabiililah jidka alle uu ka baadiyeeyo bikayri cilmin oqon la-aan xaalu ku sugan yahay waa ka jaahil waxa ka imaanaya iyo ceebxumada ka dambayda waa ka jaahil wayatakhidahaa iyo inuu ka dhigto haada halkaan loo celin laba meelood ay mufasiriintu u kala celiyaan qaar aayaadka alle oo lagu soo sheegay suuradda bilowgeed qaarna waxay u celiyeen wadada alle sabiilullah ilaa iyada aqrabu madkuure xaafidku labadaba waa keenay oo qowlka horena mujaahidaa leh oo waxa weeyaan sabiilullaahi u celiyey aayaadka allena waxaa u celiyey qataada qowlka sabiilullahi iduu ayiday xaafidku ilaa isagaa aqrabu madkuura waana iswaafaqsan yihiin oo sabiilullahi waa aayadaha alle wadada alle waa aayaadka alle wayataqidaha iyo inuu ka dhigto haa aayaadka alle wadada alle husuwa mid lagu jaasjaaso qofka heesta iyo muusiqa dhagaystaa aayaadka alle waa ku jaasjeestaa waa xaqiiqo waxa weeyaan haddii isagoo ay iskugu baxaydo marka uu cunayo daroogada cagaaran ee qaadka lagu magacaabo oo uu marqaamo oo heesta u shidan tahay wacdi hadduu soo galo wadaadka magadabi u leey waa isku kaca wadaadka uu leey waa kululaana ma la tusi karo haddii loogu yimaado asagoo daroogadaas cunayo muusiqi u iyo kabanku u dhacayo la yidhaha war ilaahay ka cabsana wadaad wacdiga masaajidka la tagu leey inuu ku jeesjeesta marka wax shakiya ma leh qofka muusiqa dhegaysta ee daroogaystaha ma dhici karto inuusan aayaadka alle ku jeesiyeysan waa sidaas alla u tilmaamayo walaa yunabi'uka milu khabiir waxaa kuu warramaya waa allah cid lamidu kuu warrami mayso isagaa xogoogaal u ah dadka heesta dhagaystaa waa dadka ilahay kitaabkiisa ku jeesjeesa ee isku meel ma galan labadood qaala tacala ilah wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaan tilmaamtaan la fiiri ilaahay weyne raxmaddiisa iyo fadligiisay ka mid qoladii hore marka la tilmaamay lama dhihin cali iyo ciisa jannada leh waxaa la yidhi dadkaas kitaabka alle ku socda ee salaada ooga ee sekada bixiya dadkaasaa liibaanay kuwaana marka tilmaantooda la sheegay dadkaasa cadaabka iska laha ilaahay bal fiiri ee lama dhihin cali iyo ciisa leh marka labada tilmaamood adigu mid qaado wey ulaa'ika kuwa tilmaamahaas la soo tilmaamay ee gadanaa hadalka lagu mashquulo jidka allena dadka uga luminaa eeg aayaadka alle ku jeesjeesaa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun ihaanayso sharafta ka qaada xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi kama stahanuu biaayaati illaah wa sabiilihi uhiinuu yowma alqiyaamati fi lcadaabi daa'imi almustamir siday aayaadka alle u ihaanaysteen oo ay ugu jeesjeeseen a maalinka qiyaamaha cadaab daa'ima oo ihaanaysta ilahay ku sallidaya subxaana wa tacaala aljaza min jinsi alcamal qaala tacala ilah wuxuu yidhi waidaa tutla markii la akriyo calayhi qofkaas korkiisa midkaas lahwalxadiidki gadanaya lahwalxadiidka midka gadanaya marka lagu dul akriyo aayaatuna aayadaheenna wallaa waajeysana mustakbiran xaalu yahay mid iskala weyn inuu raaco dii la waaniyo aayaad qur-aan lagu akriyo midkaas heesta leh waxa weeyaan waa jeesana aayaadka raaci maa ee waa ka jeesana asagoo iskala weyn inuu aayaadka ilaahay raaco oo inta ka joogo xumaantan iyo heesta iyo muusiqa ay inuu iska daayo oo aayaadka raaco ma yeelayo ee waxa weyan aayaadka waa ka jeesana wallaa waa jeesanaa mustakbiran xaalu yahay mid isla weyn oo iskala weyn inuu raaco iskala weyn inuu raaco kaan lam yasmacaha asagoon maqlin xaalu lamidi haddaad ku dul akrido inuusan maqlinaad mooda waa isdhegatira inuusan maqlin ilaa muumin hadduu aayad maqlay waxa rabay inuu xumaantii ka haro day aayaddu xumaan ka reebaysay sidii markii hore uusan maqlinuu la mid yahay markuu maqlana aayaadka alle maxaa yaele quluubtu way dullowdaa mar hadday heesta dhegaysato soo ma jeedin kaanna fii udunayhi dhegihiisa inay ku sugan yahay xaaluu lamid yahay waqan culays waxaad moodaa maqal culays inuu dhegaha ka qabo oo maqli maayo aayaadka alle maqal culays inuu ka qabaad moodaa ilaa wuxuu idhi subxaana fabashirhu nabiga suubanoo ugu bishaaray qofka nuucaasa ee heesaha dhegaysta ilaahay waddadiisa dadka ka lumiya ee waxa weeyaan jidka alle ya jidka alle ku jeesjeesa kuwaas waxaad ugu bishaarayda bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mulimin waddada waxa weyan cadaabkaasoo aliimin mulimin oo xanuujiya marka ma waxaa sax ah sidaas alle noo sheegayo oo heesaha inay kibir keenaan iyo aayaadka alle in lagu jeesjeeso cadaabna lagu muto mase waxaa saxa fanka iyo suugaanta soomaaliyeed ummadday midaynayaan labadaas kaa saxa ya waxaa saxa sida alle noo sheegayo in naarta lagu gelayo laguna dulloobayo taasaa saxdii ee fan iyo suugaan waxa weeyaan ummad iskuma keenaan ee ummadda waa dulleeyaan soo ma jeedin marka ilaahay uga cabso oo ha ku hadleen ummaday fan iyo suugaan isku keenayaan fan iyo suugaantu waa saw shaydaane qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha warwanaagsan lahum waxaa u sugnaaday dadkaas jannaatu naciimi shay layskugu barwaaqayo layskugu nabcayo jannooyinkiis khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiiha jannooyinkaas dhexdooda wacdallah wacadahumullaahu allah uu ballanqaaday wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisa wa xaqahu arrinkaas allah sugay xaqan sugid wa huwa alle alcasiizu waa allaha qaalibka ah alxakiimu ee xikmadda badan ilaah subxaana wa tacaala dadka baariyaalka ah ee ah dadkii kitaabka raacay abaalkoodu ilaahay noo sheegin ilaahay rumeeyey rusushii rumeeyey kitaabkii alle raaco shareecada alle ku dhaqmay ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday jannaatu naciimi shay layskugu barwaaqeeyo layskugu nimceeyo jannooyinkiis khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiihaa jannooyinkaas dhexdooda wacdallah waa masder ficilkii min nasbiya maxduufa wacadahum ullahu allah u ballanqaaday wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisa xaqan wa xaqahu allah ballanqaadkaas sugay xaqan sugitaan waa ballanqaad alleh ina allaha laa yukhlifu lmiicaad waa ballanqaad alleh ilaahayna ballanka kama baxo allah sugay lagama yaabo inuu baqado dadka ilaahay rumeeya rususha rumeeya acmaasha saalixada la yimaada ballanqaadkaasay leeyihiin wa huwa alle alcasiisu waa alle haalib ah oo waxa uu asagu doono meel mari kara oo cid hor istaagi karta aysan jirin allah ballanqaadkan bixina alxakiimu waa alla xikmad badan aqwaashiisa afcaashiisa sharcigiisa shay walba meesha u munaasibkaaho dhigaa kii qur-aanka raacay jannuu dhigaa kii heesaha iyo sawdka shaydaan raacayna naaruu dhigaa alle alle waa xakiim qaala tacaala ilah wuxuu yidhi khalaqa ilaah waa abuuray assamaawaati ciraryaalka bikayri camadin tiir la-aan xaalo ay ahaadeen tarawnahaa xaalaad arkaydaan idinkuba inaysan tiir lahayn wa alqaa ilaah waa riday fil ardi dhulka korkiisa rawaasiya buura qodqotoma an tamiida bikum lianlaa tamiida bikum si aysan arladu idinla dheeldheelin ama aysan idinla dhaqdhaqaaqin wa baha ilaahay waa ku firdhiyey fiihaa arlada dhexdeeda min kulli daabbatin naf socota dhammaanteed wa anzalnaa waan soo dejinnuu ilaah yidhi min asamaa'i kor maa an biyaan ka soo dejinnay fa ambatnaa waan soo dhalinnay fiihaa arlada dhexdeeda min kulli sawjin nuuc dhammaantiis nuucaasoo kariimin wanaag badan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi haadaa midkan la soo tilmaamay khalqullah waa ilaahay makhluuquu abuuray fa aruunii gaalo itusiya maada kii muxuu yahay khalaqa ay abuureen aladiina kuwa min duunihi alla ka sokeeyo la caabudo bal iskabadaa waxay abuureen ma jiraane addaalimuuna mushrikiintu fii dalaalin baadiyay ku sugan yihiin baadidaasoo mubiinin oo cad allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu ku burhaaninaa cibaadada inuu isagu mudan yahay keligiis awooddiisuu nagu tusaa cibaadada keligiis inuu mudan yahay kadibna kuwa la caabuday alla ka sokeeya inaysan cibaadada mudnayn oo sifaadaas alla leeyahay aysan waxba kulahayn ayagu ilah wuxuu ihi subxaana khalaqa ilaah waa abuuray assamaawaati cirayaalka bikayri camadin tiir la-aan xaalo ay yihiin tarawnahaa laba icraabada ku bannaan macnuhuna waa isbedela oo si jidriyu isku bedela macnuhu icraabta hore xaale tarawnahaa xaalaad arkaydaan inaysan tiir lahayn haddaad xaalayda waxay noqoneen samaawaadka allah abuuro sidaas u taagay saanqaafka intaas la ballaar eg wax tiira oo saas ugu taagano ma jiro oo tiir makhluuqa ah ma jiro awoodda alle bisahaya khalaas sidaas weeye macnahaasuna waa daahir haddii kale waxaa bannaan inaad sifaydo oo aad camadan ka sifaydo camadin bikayri camadin xaalay ahaadeen samaawaadku tiirarkaasoo tarawnaha aad arkaydaan cirarka allah abuuroo taagay ayagoon lahayn tiir aad u jeedaan mafhuumulmukhaalafad muxuu noqonaa laakiin tiir aadnaad u jeedinay leey saasuu noqonaa tiirar waa leeyihin laakiin idinkuma jeedaan saasuu noqonaa labada qowlayna mufasiriintu leeyihin tiirar waa leeyihin laakiin idinkuma jeedaan iyo tiir maleh waaba arkaydaa inaysan tiir lahayn macnaha horeeto ayuu rajaxay xaafid ibnu kaiir waxa weeyaan markii uu joogay suuratu racd haddana suuraturacdi waa kan kugu xawilay oo kule xaggaasaan war ku soo dhameeyey umana baana halkan in lagu soo celiyo xagga waxaan ku idhiyaa ku filan wy marka tiir la-aan weeye dariiqada aw rajax taasuu rajax khalaqa ilaa waa abuuray asamaawaati ciraryaalka bikayri camadin tiir la-aan xaalo ay ahaadeen samaawaadku tarawnahaa xaalaad arkaydaan idinkuba inaysan tiir lahayn wa alqaa ilaah waa riday fil ardi dhulka korkiisa rawaasiya buuro qodqotoma buuro waaweyn uu dhulka ku dhidbay alleh oo uu dhulka saaray muxuu alla u saaray xikmaddu maxay tahay an tamiida bikum lianlaa tamiida bikum si aysan idinla dhaqdhaqaaqin inaan dhulku idinla deeldheelin ayaa loo saaray buurahaas buurahaasaa lagu celiyey oo lagu sugay si aan arladu u dhaqdhaqaaqin marka arladu iska daba wareegi mayday meelay ku suganta haddayba dhaqdhaqaaqdo waada halaagsamayba horaadka halaagsame buurahaba waxaa allah u saaray inaysan dhaqaaq yar samayn ee hadday dhaqaaq samaydo iska daa inay socoto wareegtee hadday dhaqaaq yar samaydo horaad ka baaba'ay wax noolaana ma bal waad aragteen dhulgariir meel yaraa dhulku ka gelin markaasaa cabirka dhulgariirka lagu cabiro shan uu dhaqaaqa lagu leey markaasa waxaa dhintay boqol kun soo ma jeedin wax yar hadday dhaqaaq samaydo waa la dhammaana soo ma jeedin waa la dhammaana laakiin si aysan u dhaqdhaqaaqin abuurahaas lagu dhidbay ama lagu musmaaray ama lagu celiyey marka allaha cibaadada mudan waa allahaas waa allaha tasamawaadka abuuray ee taagay waa tiir la-aan waa allaha dhulka goglay waa allaha buuraha ku dhidbo ku celiyey wa bafa ilaah waa mid ka firdhiyey fiihaa arlada dhexdeeda min kulli daabbatin naf socota dhammaanteed daabba waa kullu maa yadubu calaa wejhi ilardi naf kasta oo dhulka korkiisa socoto maroodi ha ahaato quraanji ha ahaato ha ahaato banu aadan xayawaan kale ha ahaato ilaahay waa midka ku firdhiyey xayawaanaadka nacfiga kala duwan leh ilaahay waa midka ku firdhiyey allahaasa cibaado mudan wa ansalnaa waan soo dejinu ilahay iltifaada laydhaa marka hore qayba looga warramay allah saa sameeyey saa sameeyey kadibna mutakalima laga dhigo wa anzalnaa waan soo dejinu ilaah yidhi subxaana min asamaa'i kor maaan biyaan ka soo dejinu ilaahay yidhi fa ambatnaa waan soo dhalinnay fiihaa arlada dhexdeeda min kulli zawjin nuuc dhammaantiis kariimin wanaag badan nuuc qurux badan dhammaantiis qudaar kala duwan midho kala duwan doog kala duwan aan soo dhalinnay allahaasa cibaadada mudan intaas oo sifaadii alle ka mid ah oo tusayna inuu cibaadada mudan yahay markii la sheegay a ilah wuxuu yidhi subxaana haadaa kaas la soo sheegay khalqullaahi wa alla wuxuu abuuray wixii uu alla abuuray weeye makhluuqii alle weeye fa aruunii itusiya maadaa maxee khalaqa ay abuureen alladiina kuwa min duuni alla ka sokeeya waxa alla ka sokeeya la caabudo ee cibaadada alle shurkada looga dhigayaa aawey waxay abuureen bal farta ku fiiqa marka waa xujo kama dambaysta waa ifxaam waa afjarid qofkii dareen leh waxa weeyaan marka cibaado ma mudna weeye qaala tacala ilaahaba ka warrama wuxuu yidhi bal iska baddaa wax ay abuureen ma jirto laakiin addaalimuuna mushrikiinta dadka ilaahay cid kale cibaado ugu daraa fii dalaalin baadiyay ku sugan yihin mubiinin oo cad qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad aataynaa waan siinay luqmaana luqmaanulxakiim ninka la dhihi jiray alxikmata xikmaan siinay an ishkur lilaah wa qulnaa lahu waxaan ku nidhi an ishkur lilaah allaah ku shukri waman yashkur qofka alla ku shukriya fa inamaa wax kale maahan yashkuru waa shukrinaa fa inamaa wax kale maahan yashkuru waa shukrinaa linafsi nafsadiisu u shukrinaa waman kafara qofka ilaahay ku kufriya fa ina allaaha alle haniyun waa mid deeqtoon can ilcaalamiin caalamka o dhan u ka deeqtoon yahay xamiidun maxmuudun waana midka la mahadiyo allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu nooga warramin soo socda oo aayaddan ugu horaydo addoon addoommadiisa ka mid a oo la yidhahdo luqmaan luqmaan salafku way isku khilaafeen ma nabiyuu ahaa mase addoon saalix oo nabi ahayn qowlka jumhuuru salaf ay mareen waa inuusan nabi ahayn waa inuusan nabi ahayn ee addoon saalixoo uu iska ahaa bal waxa weeyaan qowlka nabiyu ahaa cikrima laga soo guuriya cikrimana sanadka ugama sugnaba oo saxiixba ma ahan sidaas darteeda sidaas qowlka saxiixa ah waa qowlka jumhuurtu mareen ninka laihahda luqmaan wuxuu ahaa cabdi saalixa addoon ilaahay oo wanaagsan ayuu ahaa ee ma ahayn nabi laakiin wuxuu ahaa addoon wanaagsan oo ilaahay xikmad siiyey ilaaha qur-aanka ku sheegay inuu xikmad siiyey sidaas darteeday ahlucilmigu ugu magacaabaan luqmaanulxakiim ila ilaaha ku tilmaama inuu xikmad lahay ilaahay baa nooga warramin marka waxa weyan xigkan ilaahay inuu siiyo allah uga markhaati kacay allah sheegay idan wax warbixinta nala ka siinaya waa warbixin weyn oo qaali ah oo u baahan qof kasta oo muumina inuu u fiirsado si uu dhaqan iyo diin uga dhigto ilaa allah nooga warramaya qaala tacala ilah wuxuu yidhi walaqad aataynaa wallaahi allaan ku dhaartay qad xaqiiqee aataynaa waxaan siinay luqmaana luqmaan alxikmata xikmadan siinay maxay tahay xikmaddu alfahmu waalcilmu watacbiir wey ilaahi weynaa subxaana wa tacala alfahmu fi diinu siiy xikmadda uu ilaah siiyey waxay ahayd ilaahay diintuu fahamsiiyey ilaahay cilmi siiyey idan waa cadiya weyn oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wanaaggeeda uu caddeeyey an ishkur lilaah wa qulnaa lahu waxaan ku nidhi dheh an ishkur lilah ilaahay ku shukri nimcadan aan ku siinay ilaahay uga shukri ilaahay shukri uga shukri waa maxay ilaahay ku caabud wey sidaas weeye nimco kasta oo ilaahay ku siiyey shukri waxa u ah inaad ilaahay ku caabudo ilaahay caqligii ku siiyey kama aadan shukrin haddaadan ilaahay ku caabudin lasad waalwaalan soomaadan arag nimcadaas ayaga waa laga siibtay lama sin ayaga adiga waxaa lagu siiyey caqli waa inaad ilahay uga shukrida shukrigeed waa inaad ku caabudaa indha alla ku siiyey dhaga alla ku siiyey luga alla ku siiyey gacmo alla ku siiyey wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuhaa wax koobi kara ma laha haddii la tiri tago dhammaan maalka alla ku siiyey xoogga alla ku siiyey caafimaadka awoodda dhammaan waxa weeye shukri waxa waa waa inaad daacada alle u adeegsato waa inaad ilaahay ku caabudo oo daacada alle aad ku bixido dhammaan nimco kasta oodan daacada alle ku bixin waxa weeye ilaahay ugama adan shukri nimcadaas waad uga kufrida ilaahay marka inuu kaa siibto inuu ku cadaabo intaba isaga xaq ule marka sowma jeedid qofkii marka ilaahay indha siiyey oo dhega siiyey oo dhegihiisii muusiq iyo hees ku dhegaystay ilaahay mauga shukriye dhegihii maya waa uga kufriye yaa waa uga kufriye ilahi wuxuu ihi subxaana waxaan ku nidhi an ishkur lilaah allaah ku shukri waman yashkur qofka shukriya fa inamaa wax kale maahan yashkuru waa shukrinaa linafsi nafsadiis u shukrina qofka shukriya ilahay wax uma qaban ilahay waxba uma tarin naftiisa u shukri oo shukrigaas nacfigiisu naftiisa usoo laabana oo shukrigu waa sayd waxaa la idhahdaa qayd lmawjuud wa sayd lmafquud ya shukrigu waa sayd lmafquud nimcada kaa maqan ugaar uya waad ku soo ugaarsana waad kusoo qabana oo markaad shukrido allah kugu siina bishahaadat illaah walain shakartum laasiidanakum markaad shukrigu wuxuu yahay waa sayd lmafquud waxa kaa maqan ugaarkoodi waxaad kusoo ugaarsaneh waa dabinkaad kusoo qabsaneh wa qayd lmawjuud waxa aad haysatana waa dabarkii iyo xariggii aad ku xidha leh dabarkii iyo xariggii aad ku xidha laheed weeye nimcada aad haysatana so uma jeedin ilaa marka wuxuu ihi subxaana waman yashkur qofka shukriya ee nicamta ilaah siiyey daacada alle u adeegsada fa inamaa wax kale maahan yashkuru waa shukrinaa linafsihi nafsadiisa u shukrinaa oo naftiisa waxa weeyaan ayaa nacfiga shukriga usoo laabana ilahay waxuma qaban waman kafara qofkii gaalooba oo shukriga ilaahay diida fa ina allaaha alle haniyun waa ka deeqtoon yani caalamiin caalam yaalko dhan fa ina allaaha alle haniyun waa mid dartoon yacni calilcaalamiin caalamkao dhan uma baan alle hadday kufriyaan ilaahay weynaa waxba uga nuqsaan maaya xamiidun maxmuud alle waa mid la mahdiyo wey waa mid la mahdiyo oo waxa weyn haddaadan adugu mahdin ilaahay waa mudan yahay waana la mahdina waid qaala luqmaan wadkur sheeg nabiga subanow id waqti qaala luqmaanu luqmaan uu ku yidhi libnihi wiilkiisii walxaal huwa luqmaan yaciduhu wiilka uu waaninaa yaa bunaya wiilkaygiyo laa tushrik billaah allah ha u sharig yeelin inna shirka shirkiga la dulmun waa gardarro gardarradaasoo cadiimun weyn qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wawasaynaa waan u dardaarannay alinsaana insaanka biwaalidayhi labadiisa waalidin u samafalo xamaladhu insaanka waxaa xambaartay ummuhu hooyadiis wahnan daata wahnin dacfi xaalay tahay miduu saaxiib ay xambaartay wahmigaasoo calaa wahnin dacfi kale la dul saaray wa fisaaluhu insaanka naaska goyntiisa fii caamayni laba sano dhexdooday ahaatay anishkur lii wa qulnaa lahu insaanka waxaan ku nidhi anishkur lii igu shukri weliwaalidayka labadaada waalidna ku shukri ilaya xaggayga uu almasiiru noqoshadu ahaatay wa in jaahadaaka labadaada waalid hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika bii inaad aniga ila wadaajido cibaadada maa shay laysa laka uusan kuugu sugnaan bihi shayga cilmun ogaal falaa tudichumaa ha addeecinoo ha ka yeelin shirkiga labada waalid wa saaxibhumaa laakiin kula saaxiiboo kula soco fidunyaa adduunyada dhexdeeda macruufan shay wanaaggiisa la yaqaan watabic raac sabiila man qof waddadiis anaaba laabtay ilaya xaggayga u soo laabtay umma ilaya intaas ka gadaal xaggayga uu marjicukum noqodkiinnu ahaaday fa unabbi'ukum waxaan idinkaga warrami doonaa bimaa shaygii kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa sameeya allah subxaanaه wa tacaala wuxuu nooga warramayaa luqmaan alxakiim luqmaan alxakiim wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waqad dakarahu llaahu tacaala biaxsani dikri ilaahay u weynaa si wax loo sheego sida ugu ficneedu arrimaha noogu sheeg sababtoo ah wuxuu ihi fa innahu aataahu lxikma marka koobaad cidda uu nooga warramayo warkan waxa weeyaan asagaa uga markhaati kacay markii hore inuu xikmad siiyey oo waa xakiim marka labaadna wa huwa yuusii waladahu aladii huwa ashfaqu naasi calayhi wa axabahum ilayh wuxuu u dardaarmayaa dadka midku u jeclaayo ugu dhimrinta badnaa marka wiilkiisa markuu dardaramayo wax uu awoodo oo xikmada kala hari maha hadduu markii hore yahay qof xikmad la siiyey oo alla siiyey cidda uu u dardaarmayaana ay tahay qofku dadka ugu jeclaa oo ugu cabsida badnaa waxaad dareemaydaa waxa ka soo baxaya waa xikmad meesha ugu sarida marka waa haaye xikmad meesha ugu sarida wey marka idan marka qof kasta oo muumin ah waa inuu aayaadkan meel maskaxdiisa ay uga taallo oo uu isku dayo inuu dhaqan ka dhigto waa xikmadda ugu dambeydey oo mar kasta uu naftiisa ku miisaamo maxaa yl waa xikmadda ugu sarreyday wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waid qaala luqmaanu libnihi wadkur sheeg nabiga subanow id waqti qaala uu yidhi luqmaanu luqmaan libnihi wiilkiisii uu ku yidhi walxaal huwa luqmaan yaciduhu wiilka uu waaninaa yaa bunaya wiilkaygiyo laa tushrik billaah allah ha u shariig yeelin inna shirka shirkigu la dulmun waa gardarro dulmigaasoo cadiimun weyn dulmi waxaa la idhahdaa wadcu shay fii kayri maxallih shayga in la dhigo meeshuu lahaa meelaan ahayn qofkaan hantiyuu iska lahaa ta ka qaadataad adugu qaadata gurigaagaa dhigata dulmi waa kaas soo maa ilaa maalkaan ninkaasa iska lahaa soo maa ama dhiiggiisiiyaad qaadata dulmiga waa kaas asalkiisu dulmi marka kan ugu weyn waa maxay xaq alle lahaa inaad ka qaaddo fiiri xaq allaah uu iska lahaa inaad qaaddo oo cid kale siido xaqa alleya oo kow waa maxay uu addoommada ku leeyahay an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a inay caabudaan oysan cid kale la wadaajin xaqi alla lahaa oo cibaado aha haddaad qaaddo ee aad cid kale siido dulmigii ugu weyna waa kaasa in loo sujuudo alla lahaa makhluuq kalead u sujuudo fiiri sujuudda axadkii lahaa waa ka qaaday dulmi ka weyn ma jiro sharcigiisa in loo xuguntamuu iska lahaa isagaa ku abuurtay cirka abuurtay dhulkaad degantahayna abuurtay risaaqadaadana isagaa ku siiya kitaabu soo dejiyey kaasa lagu socdu yii waxaa tihi waktiga xaadirka laguma soco kare dastuur noo soo dejiye guddiga sharci dejintana u dira golaha ammaankuna ha kormeelo ya ma mujrim baa tahay daalim ah mase addoon ilaah adeecaad tah ya mujrim daalim aha soo ma jeedo dulmiga ka weyn xubi soo ma jeedo ilaahaa soo dejiyey dhexdaaduu yaallaa nebi maxamedaa fasiray waa kugu addoonsaday markaasaa tir waqtulxaadir adduunku waa horumare waana la tegi ya midkaan horumare yaa abuurtay allah kii hore alliha abuurtay a abuurtay soo ma jeedid marka dulmi waxaa la idhaha xaq uu iska lahaa inta ka qaado inaad meel kale dhigto marka shirkigu waa dulmi weyn wey dulmi weyn wey shirkigu ila wuxuu yidhi subxaana nabiy wuxuu nooga warramayey luqmaan alxakiim wiilkiisii sidaasuu ku yidhi idan dardaaranka ugu horreeya ee uu wiilkiisa siiyey waa maxay inuu shirki uga digay haye adiga weligaa ma uga digtay wiilashaada ee gabdhahaaga shirki ilaa dariiqa inaad ku socoteen kale waana is ogaataa soo ma yaa carruurtaada ma tiraa maandhow waxaa uga horreeyan kaaga digaa waa shirki ilaa waa acdamu damin cinda allah aabbahaasa ma kaaga digi jiray shirkiga yaa hooyadaa ma kaaga digta dariiqaas ma ku soconno mase waa ka lunsanna soo inaan isku miisaanno maa yaa haddaba marka haddaad inta caawa laqbaysato berrina miiska ku suurto dib dambena aadan u fiirin xujo inay kugu noqoto ilahi markaad hor tagta maanaxaad kale ka faa'iidi wax kale ka faa'idi maydi waa inuu xujo kugu noqdo qur-aanka waxaa la rabaa inuu dhaqan kuu noqdo oo sidaad u qaadatay aad adigu tadbiiqido ood carruurtaada mid alla midka wax fahma aad tira aabbow waxaan kaaga digaya shirki aabbow shirkiyaan kaaga digaya aabbow shirkiyaan kaaga digaya ilaahay keligiis tuub ilaahay keligiis u sujuud ilaahay keligiis shardiga ka xiro ilaahay keligiis tala saaro ilaahay keligiis sharcigiisa xugun ka dhigo waa inaad shirki uga digto bianwaacih bijamiic anwaacih inaad uga digto wey ood dhaqan ka dhigato si aan qur-aanka xujo kuugu noqo tan ugu horreya waa kaas wey waxaad dareemaydaa marka xaqa ugu weyn inuu yahay tawxiidka yaa shirkiguna uu yahay dembiga ugu qatarsan xaqullaahi mar haddii la sheego yaa ku xiga xaqulwaalidayn qur-aankana sunnada uu ku socda waa saas in badan marka xaqa ilaahay la sheegay xaqa waalidka ku xiga sababtoo ah ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wax jira isagoon adoon ahayn uu wax jira kaa dhigay soo maahan labada waalidna waa wixii lagaa jirsiyoo lagaa abuuro lagaa jaray marka xaqullaahi marka la sheego xaqa waalidka la daba dhiga qur-aankuna saas u socda usluubkaasu ku socda aayad maaha laba maaha saddex maaha ya usluubkaasa qur-aanka ku socda haddaad markaa tidhahdo allaan caabudayaa waalidkana aad tidhahdaa wa iga daqaaqda waxa weye mujrim inaad tahay waa inaad ogaata ilaah caabudidna aad ka dheerta ilaah caabudidna aad ka dheerta qur-aanka allena aad beeniday odan kitaab alle ku socon saas isku garo aabbe hadduu gaal yahay ma baarnimo igu leeyahay dhegayso caaw gaal hadduu yahay inaad baari noqoto kugu leey ee dhegayso waa kane qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa wasaynaa waxaan u dardaaranay alinsaana insaanka biwaalidayhi an yabura biwaalidayhi labadiisa waalid inuu baarinimo u sameeyo waxa aad awooddo dhaqaala iyo wanaaga aad siido dhibaatada adugu aad leedahay aad ka ceshato qowl iyo ficil dhibkiisana aad u sabarto saddexdaas wey waxa aad awooddo wanaaga waa inaad gaarsiida walaaga oo ugu baahan yahay wax alla waxaad dhib leedahayna waa inaad ka celido dhibkiisana waa inaad ku sabarto saddexdaas wey ilaahi weyna waa tilmaamay waxa waalidku naga soo mareen wax ka mid a si qofkii damiir luhu qalbigiis u danqado ila wuxuu yidhi subxaana xamaladhu insaanka waxaa qaaday ummu hooyadiis wahnan daata wahnin xaalo ay tahay mid dacfi u saaxiib ah waa masdarun fii mowdici ilxaal xaalay tahay mid dacfi u saaxiib ah dacfigaasoo calaa wahnin dacfi kale la dul saaray waxa weeye ugu horaynba mar alla markii riximkeeda ilmihii lagu beeray waa wallacda waa xanuunsatay cuntadiia ka deg weyday ma tagay bilow saasaad ku bilaabatay sagaal bilood ay qof banu aadamhu nool caloosha ku sinta yaa ama muddo kale soo ma jeedin ay caloosha ku sinta oo culayskaas qof nool oo rafanaya oo xagga isku rogaya agga isku rogaya yaa haddana fooshiiyaa timid oo nafteedu inay baxayd ay u dareentay haddana waxa weye naaskeeda oo dhiiggeedaha jaqay haddana waxa weye laba naas laba sanaad saas ku jaqayda caawo wax yar oo xanuuna markuu ku qabto waxa weyan korkeeda inta ku saartay kugu soo duljeeda markaasay gorraysa saas dushaada ugu hurdooneed aduguna korkeedaaad ku jiifta sidaas markay kugu koriday oo aad xoog yeelata xagga u bootaa tiri naa naga aamus bal fiiri inaadan qayr laawo tahay ma qofka nuucaasaa naar mudnay yaa qofka intaas inta laga maray hooyadiis ku afceliya aabbihiis makaasaa naar mudnayn waa mudan yahay subxaan allah ila wuxuu uhi subxaana wa fisaaluhu caruurka naaska goyntiisa fii caamayni laba sanoy ahaa laba sano haddii carruurka si kaamila loo nuujinaa laba sano wey waa si kaamila haddii loo nuujinaa sida allah subxaana wa tacaala uu yidhi waalwaalidaatu yurdicna owlaadahunna xawlayni kaamilayni laakiin yaa waaye liman araada an yutima radaca qofkii raba inuu nuugmada dhammaystiro waxa weyn sidaas weeye qur-aanku saasuu faraa caruurka naaska nuuji warkaas kuu sheegtay hay-adda hobla waxaa khuraafaadka ayaa uga baahan allaabaa noo sheegay hayta hay-adda hiblaa sheegtay acuudu bilaah inji-o xumo uu lacag kusoo qaatayuu idaacadda uga baafa ummadda war waxaas wasaqda ummadda hau sheegina waxaad tidhahdaa nuujiya alla ynan amray hayta hay-adda hiblaa soo diyaarin hayta hay-adda hiblaa waa inji-o oo calooshu shaqaystaa waxaas dadka hau sheegnina waxaad tidhaahdaan hay-addaas iyo inji-o looma baahnee allaa yidhi caruurta nuujiya ma ujeedaa maxaad u abaalka dhacaysaan allaaba sheegay allah sheegay waa inaad caruurta la nuujiyo waxa weeyaan caafimaadkooday u dan tahay caqligooday u dan tahay wax walba oo wanaagay u tahay intii la awoodo carruurka laba sana in la nuujiyo aayaddaas waa aayadda ay ka qaateen saxaabada sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo kayrkiisba muddada ugu yar oo caruur uu caloosha ku jiri karaa waa lix bilood waa muddada ugu yar muddada badan muddada kale waa laisku khilaafsan yahay afar sano ma ku jiri karaa qaar ayago ilka waaweyn dhasha waa la arka muddasay ugu jireen ilkii ugu soo bixeen caloosha laakiin inta ugu yara laga hadla inta ugu yar inta ugu yar waa lix bilood meeshay ka qaateen waa halkee waxay yidhahdeen aayaddan laba sanay sheegtay sida aayadda suuratulbaqaraba laba sano ay u sheegtay nuugmada nuugmadii marka waxaan ogaanay waa laba sano xagga noo dhig ilaahi weynaa subxaana wa tacaala aayad kalu wuxuu isku daray nuugmadii iyo calooshii inta uu ku jiray wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahran uu ilaah yidhi waxa weeyaan caloosha inta lagu siday iyo nuugmadii waa soddon bilood soddon bilood afar iyo labaatan bilood ka jar lix biloodaa soo hartay khalaas carruuraa ku dhala kara halkaas marka axkaam waaweyna ka imaanayda oo gabadhii la guri geeyey lix bilood markay joogto hadday carruur ku dhifato carruurku iska ordo wayga horreeyey ama sagaalkii bilood ha dhihin kaama horreyn sidaasaa loogu talagalay xayta waga horreey ha shakinin adaa dhalay waa wax shaki la-aana laakiin hadduu lix bilood ka yar inta ku dhasho ordo waa khatar marka markaa shaki male in wax kaa horreeye meeshaasaa lagu kala baxa meesha lagu kala baxa waa halkaas meeshaas wey ila wuxuu ihi subxaana anishkur lii macnaha waqulnaa low waxaan ku nidhi anishkur lii aniga igu shukri insaano weli waalidayka labadaada waalidna ku shukri hajisaanin ha abaalka dhici ilaahay ku shukri labadaada waalid ku shukri ku shukri waxa weeye dhibkaasay kaa mareen ayaga jirkooda lagaa soo gooyay cad ka mid ahaata ee ku shukri ilaya xaggayga ayaana almasiiru noqoshadu ahaata hadalkaas waa hadal weyn amaraa la siiyey kadibna anaad ag imaa doontaan l macnaheeda waa maxay haddaad amarka alle fulido ilaahay ku shukrido waalidkaaga ku shukrido anaa wanaag kugu abaalmarina haddaad amarka alle adoo jabiyeyna anaadna ag imaanay anaa cadaab kugu abaalmarina marka waa hadal weyn wey waa ilaya almasiir haddana fiiri xuduudda waalidkii ayadoo ilaahay lagu cadfay xukunkiisii oo la daba dhigay oo saas loo caddeeyey haddana xuduuduu leeyahy sohdimuu leeyay daacadiis daacadiisu mutlaq maaha wax daacadiisu mulaq tahay alla iyo rasuula ka jira fiiri waalidka adeeca lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay zawjadiiyo ninkaaga adeec waxaa laleeyahy ummadoo dhanay madaxweynihiin adeeca waxaa laleeyahay ummadday culummada adeeca dhammaan xuduuday leeyihi alla iyo rasuul adeec laakiin xuduud male wax kasto alla iyo rasuul amraan waa samaynay khalaas wax kasta oo alla iyo rasuul kaa reebaanna waa ka hareen ayaga male waxaasaad alla ku adeece waxaasna ku adeecmeeda ma jirto rasuulka waxaasaad ku adeece waxaas ku adeecmeeda ma jirto xuduud male meel lagu xadeeyo laakiin makhluuqa kale waxa weeyaan labadaada waalid ba allaha ka dhigee xuduuday leeyihin daacadooda waxaad addeecaydaa intaysan ku amrin alla caasintiisa hadday alla caasi ku yidhaahdaan makhluuquu raba ha ahaada la adeecima la adeecima fiiri marka qur-aanka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wain jaahadaaka hadday labadii waalid kugula dadaalaan calaa an tushrika bii inaad aniga ila wadaajido cibaadada maa shay laysa laka aysan kuugu sugnaanin bihi maaga cilmun wax ogaala ilaahay buu ku leeyahy cibaadada ugu dan cid aadan ogayn meelu ilahay wax kula yeeshay yaa og cid ilaahay wax laleh war yaa og cid ilaahay wax laleh khalaas ilaahi weynaa cid kale cibaado ugu dar hadday ku yidhaahdaano kugula dadaalaan falaa tudichumaa ha ka yeeli ha ka yeeli idan marka wax kastoo ilaahay lagu caasinay sida xadiidka imaam axmed musnadkiisa ku sugan haabidka ah waxa weeyaan laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waxa weyan xadiidka saxiixana waxa weeyaan kadalika inama daacatu bilmacruuc war waxa wax lagu adeeca waa wax wanaaga soo ma jeedid hadday kugula dadaalaan inaad ilaahay u shariig yeesho ha ka yeeli waalidkii hadday ku yidhaahdaan shirkiga nala wad ha ka yeeli kaalad bidcada nala wad ha ka yeeli faasiqnimadan kaalan muusiqa nala dhegayso ha ka yeeli maandhow diishka soo ag fadhiiso ha ka dhegaysan weliga ha ka yeeli soo ma jeedid waxa weeyaan kaala reer hebel ku duulo dadka nala soo laac ha ka yeeli wax alla wixii munkara ha ka yeeli kaala qaadka ii soo gadh ha ka yeeli sigaarka ii soo qabo ha ka yeeli wax alla wixii macaasiya ha ka yeeli waalidka ha ka yeeli laakiin maalan waalidkii hadduu gaalnimo kuugu yeerayo fiiri ka yeelmayo soo maa maxariggaad u jarin gaalnimuuba iigu yeeray gaalnimo inta asagii ku sugnaado anigiina iigu yeeray xariggaan noo kala go-ay miya maya waxaa leedaha anugu gaalnimadaada iyo xumaantaada kaa yeelimaa laakiin wiilkaagiiyaana gabadhaadiyaana waay kanaan xaan kuu qabta waxaad awoodaad siinay fiiri qur-aanka suu hadlayo ilaa wuxuu ihi subxaana wa saaxibhumaa kula saaxiibo kula soco fi dunya adduunyada dhexdeeda macruufan wanaag ka war waa labada gaalnimada kuugu yeerayda ogow maahan xataa iyagaa iska gaalaa gaalnimadiiba kuugu yeeraye kaala nala gaalow ay ku leeyi ha maandhow kaala gaalnimada nala abya isir aan ulahaajirna ku leey waxa weyan waxaad leedahay gaalnimo kaa yeeli maa mana kugu adeecaya adna iska daa laakiin wanaaggaaga waa iga diyaar saasaa leedahay waa gaalo qur-aankii wey naskiisa xadiidka saxiixana waa sidaas asmaa binti abibakar waxaa u timid hooyadeed nabigay u tagtay waxay tihi hooyaa timid waxbayna rabtaa silii ummi ummaki saasuu nabigu yidhi sal la ala silii ummaki xiriiri hooyada saasuu ku yidhi marka qur-aankiiyo sunnadu waxay isku waafaqsan yihiin waxa weeyaan waalidka baarnimaad u samayna wanaagaad u samayna waxtaraad u samayne xataa hadduu gaali xataa hadduu gaali ma meel ka dambaydaa jir oo weliba gaalo ducaada oo gaalnimada kugu yeeray hadday yihiin ya waa warcad soo maa marka sidaas weeye watabic raac sabiila man anaaba ilay labada waalid oo ku dhalaba allaha ka dhigee ilaah qofka caasina isyaanka ku raacin yaad raacin kooxdaad ka mid noqon man anta adugu yaad kooxdeetaadi waxaad noqonaydaa kun maca man anaaba ila allah weligaa waaad waa inaad la socotaa ood hiil iyo hool la garab taaganta dadka ilaahay ku xihan ilaa mar kasta dadku waa laba xisbiyi xisbu shaydaan iyo xisbullah ya qur-aanku waa saas watabic raac sabiila man dad waddadood anaaba ilaya aniga xaggayga usoo laabtay markay dadku kala baxaan dadka ilaahay ka mid noqodu yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaaha wa kunuu maca saadiqiin muminiinow ilaahay ka baqa weligiin saadiqiinta la jira dadka runta sheega diinta ilahay ka run sheega kuwaas ka mid noqo idan qofka muuminka taasaa laga rabaa meel kasta uu joogo waa inuu ka mid yahay ansaarta allah qowlkiisa ficilkiisa maalkiisa fakerkiisa waa inuu uga mid yahay kuwa ilahay u gargaara khalaas ee aabihiis iyo hooyadiis xataa haday kufri wadaan waa inuusan ugu gargaarin oo uu beri uga yahy ilaah wuxuu yidhi subxaana uma ilaya aniga intii ka ah ayaa marjicukum noqodkiinu ahaada mar kale anigaad ii soo laabanaysaan anaad ii imaanaysaan markaasaa qofkii awaamirta alla fuliyey iyo kii dayacay markaasaa lakala abaalmarina markaasaa la kala abaalmarina fa unabbi'ukum waxaan idinkaga warramaa bimaa shaygii kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa sameeya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo innahaa ina alkhadiicata aw ilmadlama gefka ama dulmiga aad gasho inta ku hadday ahaato mifqaala xabbatin mir qadarkeed mirtaasoo min khardalin geedka khardalka la yidhaah ah oo fatakun ay ahaato gefkaasu fii sakratin dhagax sisiba dhexdiis ow fi samaawaat ama ciraryaalka dhexdooda ow fil ardi ama dhulka dhexdiisa ya'ti waa la imaanaa bihaa gefkaagii allaahu alle keena maalinta qiyaamaha ina allaaha alleh latiifun waa mid waxyaalaha qirada yar og khabiirun oo xog ogaal ah yaa bunaya wiilkaygiio aqimi salaata salaada oo wa'mur far bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaan wanhar reeb canilmunkari waxa sharciga lagu diiday wasbir sabar calaa maa asaabaka wixii kugu soo gaara diintaas sheegiddeeda inna daalika daacaadkaas la soo sheegay min casmi lumuur arrimaha kuwooda go-an oo waajibka ay ka mid yihiin oodan khiyaarka u lahayn inaad ka tagto walaa tusacir ha leexinin khadaka dhamankaaga linnaasi liajli nnaas dadka dartood ha u leexin walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka korkiisa ha ku socon maraxan daa maraxin xaalo aad tahay midkii kilib u saaxiib ah ina allaaha alleh laa yuxibbu ma jecla kulla mukhtaalin mid isqaadqaada dhammaantiis fakhuurin oo faan badan waqsid dhexdhexayso fii mashika socodkaaga ku dhexdhexayso waqdud laab min sawtika codkaaga wax ka mid ah inna ankara alaswaati codyaalka midka ugu xumaanta badan la sawtulxamiiri waa daneerka codkiisa weli dardaanankii qaaliga aha ee naafica ahaa ayaa rabbulcaalamiin nooga warrami ee la doonayo qof walbaa naftiisa inuu dhaqan ka dhigto duriyadiisa iyo ehelkiisana u dardaarmo si dadku u sameeyaan oo ay ugu daydaan dardaarankaas qaala tacala ilah wuxuu yidhi wuxuu yidhi xakiim luqmaanulxakiim wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo innahaa ina alkhadii'a aw ilmadlama gefka kaa dhaca ama dulmiga kaa dhaca qofaad dulmiday naftiisa maalkiisa cirdigiisa qof aad dulmi u geysat wuxuu raba ha ahaato innahaa ina alkhadii'a gefka kaa dhaca iyo dulmiga inta ku hadday ahaato mifqaala xabbatin mir qadarkeed mirtaasoo min khardalin geedka khardalka la yidhaah khardalku waa geed layaqaan meelahan kuwa oo daawadhireedka gadgaba iyo waa gadaan waa miro yaryaroo sisinta xataa miraheeda ka yaryar sisinta ka sigeryari miro yaryaro gedgadudan waa dhoobanya waa soo arki kartaa taas oo kale gefka aad gashay hadduu la eg yahay oo fatakun ay ahaato gefkaasu fii sakratin dhagax dhexdiis dhagax sisiba haddii inta la dalooliyo la dhexgeliyo aw fi samaawaat ama ciraryaalka saas u ballaaran meel ka mida lagu tuuro aw fil ardi ama dhulka saas u ballaaran meel ka mida ay ahaato yaati biha allahu alla keena maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha marka miisaanka la dhigo aa ilaahay keena meel ay ku lumaydo male marka miisaanka la dhiga alla keena taasna subxaanahu wa tacaala suurat alambiyaa ayuu ku caddeeyey wanadacu lmawaasina alqisda liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana midqaala xabatin hadday tahay midqaala xaba min khardalin atayna biha annaga keenaynu ilaahay marka miisaanka la dhiga markaas alla ka dhiga idan dembi ha yaraado ha badnaado yuusan kuu dhuuman dembi yuusan kula fududaan ka digtoonow maalinkaasaas haddii kale ka shanlaayi doontaa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi ina allaaha alle latiifun waa mid waxyaalaha qirada yar og waxyaalaha xataa kafiifka aad u daqiiqa ah ilaahay waa mid ogaal badan khabiirun waa alle xog ogaal ah yaa bunaya wiilkaygiiyo aqimi salaata salaada oog salaada oog wa'mur far bilmacruuf maaha salaada tuko oog wey sida sharcigaa u tuko wey salaada wa'mur far oo dadka u sheeg bilmacruufi waxa wanaaggiisa la yaqaan shayga wanaagga dadka u sheeg tawxiidka salaada sadaqada soonka wanaagga ixsaanka birulwaalidaynka u sheeg dadka wanha dadka ka reeb canilmunkari wax alla wixii sharciga lagu inkiray oo kufriga iyo shirkiga ugu wen yihiin salaad la-aanta xumaanta dhammaan dadka ka reeb wasbir ku sabar calaa maa asaabaka wixii kusoo gaaray wasbir maa asaabaka waa maxay fiiri xaafid ibnu katiir wuxuu yidhi wuxuu yidhi wasbir calaa maa asaabaka wuxuu yidhi calima wuxuu luqmaanulxakiim ogaadayuu yidhi ana alaamira bilmacruuf qofka dadka wanaagga u sheega wannaahiya can ilmunkar dadkana xumaanta ka reeba laabudda an yanaalahu min annaasi adan waxaa lagama maarmaana dadka dhibaata inay ka soo gaareen xaqiiqo wey taad suuqaagaa iska gasho iska ganacsato noqoto dadka afarkiisa waa ka badbaada qof qof aad xoogaa suuqa iskula dhacdeen maahane afarunaas waa kala badbaadayda soo ma jeedid bariiskaaga hadaad iska raadsato laakiin haddaad tidhaahdo diinaan ka shaqaynaa wadiifadii nabiyaalkaana qabanaa xisbigii shaydaanaad ka soo horjeesatay ibliis waxaa ballana inuu kugu kicina asna junuuddiisa ya kumanaan dhammaan cid kasta oo shirki ka shaqaynayday cadowgaagay noqon dhammaan cid kastaoo bidca ka shaqaynayday cadowgaagay noqon dhammaan cid kastaoo dhiig muslim ka shaqaynayday waa cadowgaaga dhammaan cid kastaoo tuugo iyo khiyaano ka shaqaynayda waa cadowgaaga dhammaan ciddii heesaa iyo hobanaantu waa cadowgaaga dhammaan qoladii ribadu waa cadowgaaga dhammaan xisbu shaydaanka siyaasadda fircooniga waa cadowgaaga ya mid ciyaalsiyaaba hadla nin wadaadoo arka war waxaas waa xaaraan waxaas waa xaran illa leh markaasu no wallaahi isaga wallaahi ma yaqaan waa xalaal hees waa xaaraam muusiq waa xaaraam barooniga adoo buuma leh waa xaaraam isaga noo wuxuu gaaray diinta inta xaaraamta leh uu leeyahy macnaha asaga qof walba waxaa dhibaysa maogta waxa weeyaan shaqadiisaas aad faraha kula jirto uu la yaaban yahy ma daroomayo aabbihiis iyo hooyadiis inuu uga naxariis badan yahy qofka dhaha waxaan waa xaaraan aabbihii iyo hooyadii dhale isagaa uga naxariis badan maxaa yeelay naaru guntiga ka haya siduu nabi maxamed yidhi sala allahu alay slam naaru guntiga ka haya maalinka uu nuurulcilmi helo nuuruliimaan helo markaasuu dareemaya cidda adduunka korkiisa ugu naxariis badan isaga inay helo qofka dhehaya war waa xaaraama ka joog markaasuu dareemaya laakiin intuusan dareemin no maxaa naga baabka iga geshay u leey war baabkaaga maa naaraa guntiga lagaa haya ma garanayo intaas soo ma jeedid marka waxa weeye dhammaan cid kastoo xumaan ka shaqaynayda aan cadow kugu noqon markaa diin sheegaydo marka waa inaad intaas u samarta laakiin diinan sheegaa waana xaragubana mar haddii laga hadlo taas waxa weeyaan ma iswaafaqayso wey marka wuxuu ku yidhi ku sabar waxaa kugu soo gaara intaas carruurteenna ma amarna maandhow salaada oog maandhow sakada iska bixi maandhowda wanaagga dadka u sheeg xumaanta ka reeb mase waxaan idhahna maandhow waxa weeye diinkan ilaah u gargaaraaye yaan argagixiso laguu malayne maandhow iska aamus iska aamus hadadkaan baabkooda geli ilaahiisaa kula xisaabtamaayo ya adaaba daaci shaydaana soomaan markaas iska daa wanaagana la martee ya yaan argagixiso laguu malayne yaan lagu xidhine maandhow shib iska dhe adugu dadkaan baabkooda geli ilaahiisaa kula xisaabtamaaye ya adaaba daaci shaydaan war jirkaaga yaa naar cuun ee cuunka xumaanta u dardaarmi ilaahay baa carruurkaan abuurtay ilaahay baa ilaalina ya waxaad tidhahdaa maandho waa munkarka meeshaad ku aragta ku sheeg meel alla meeshaad ku aragta kadib wanaagga laga tegay markaad aragta maandhow dadka u sheeg aduguna maandhow ilahay adeec saas sidaas wey xikmaddana laga raba sidaas wey qaala tacaala ilah wuxuu yidhi ina daalika ina daalika maxaa lagu ishaarin daacaadkii la soo sheegay salaada oogiddeeda dadka in wanaagga loo sheego xumaanta dadka in laga reebo ina daalika arrinkaas min casmil umuuri arrimaha kuwooda go-anow ka midi casiimada waa waajibaad ibnu jariir abari wuxuu yidhi ina daalika min casmi umuuri ina daalika mimaa amara allaahu bihi min alumuuri casman minhu kan waxay ka mid tahay waxyaalaha alla amrayo go-an oodan khiyaarka u lahay inaad ka tagto maaha waxaad khiyaar u leedahay salaadda inaad oogto xumaan markaad aragto inaad dadka ka reebto waajibay kuguta wanaag markaad aragto dadku ka tageen inaad u sheegto waajib wey khiyaar melihi inaad ku sabartaana waajibay kugu tahay dhibka kugu soo gaara maaha inaad ka cararto mar haddii culays kugu yimaado waa inaad ku sabarto maana inaad ka qubaysato xuub siibato sida maski iska xuub siibato tiraado isku ekaysidoo tiraado meel walba sidii loo og yahay loola ekaada walaa tusacir ha leexinin khadaka dhanankaaga linaasi liajli naasi dadka dartood ha u leexin dadka markaad la hadlaydo ha iskala weynaan dadka mutakabiriinta waxaa lagu yaqaanaa markuu dadka la hadlaayo qalkuu laaba markaasuu isha hoosteeda ka fiirina mutakabiriinta wey markii ama dadku la hadla ama la hadlo wuu isqalloocina yaa sidii wax geel shimbir qaba sacirka waxaa la yidhahdaa shimbirka geela ku dhaca geela cudur surka uga dhaco surku saas u qallocdo shimbir la yidhaahdo kaas wey sacirka marka shimbir ha isku ridi marka dadka la hadlaydo maxaa tan markaa shimbirka isku ridaydo caadi adoo saasa la hada bashaasha la raba maxaa yeelay waxa weeyaan waxa jannada lagu galo ugu weyn waa dabiicad wanaag soo ma ogi ha nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa la weydiiyey can akari maa yudkhilu naasa aljanna dadka waxa ugu badan ee janno geliya nabigu wuxuu uhi taqwa allahi wa xusnu lqurb waa alla ka cabsi iyo dabiicad wanaag janno inta ugu badan ummadda gelida markaasaa la weydiiyey can akari maa yudkhilu naasa naar dadka waxa naar geliya wax ugu badan waa maxe aljwafaani labada dalool weey alfamu walfarju waa afka iyo farjiga labadaasaa naarta gelida marka xusnulkhuluq waa inaad sifo ka dhigataa saasuu wiilkiisa u dardaarma sidasaa qof kasta oo muumin ah sifada laga raba waa sidaas laakiin naarta waa lagu galaa waa maxay waa kibirka laa ydkl janna man kaana fii qalbihi midqaalu darati min kibrin dhuuracase qadarkeedo kibira qofku qalbiga uga jira jannada ilahi ma galo ma galo jannada ilaahay idan marka kibirku kala dagaalama qof kastoo muumina waa inuu kibirka naftiisa kala dagaalama kibirku waa sifo aad u xun siduu nabigeena suuban sal allahu alay waslm uu yidhi laa yanduru llahu ywma alqiyaama ilaa man jara izaarahu ilaahay maalinta qiyaamaha naxariis kuma fiiriyo qofka hoosguntigiisa macawistiisa surwaalkiisa midhadiisa hoose qofka jiidoo dhulka ku jiido ragga ah markaasuu nabigu yidhi wa baynamaa rajulun yatabakhtaru fii burday mar nin laba go laba go oo kuwiisa uu ku faajirtamayo kibir ahaan ugu socday naftiisa inta cajabgeliday khasafa allaahu bihi alarda ilaha dhulka la jaray fa huwa yatajaljalu fiiha ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaame laga gaaro dhulkaas uu hoos usii laqa oo ugu sii socona kibirka qofkii ku socday marka kibirku waa calaamad xun waa calaamad shaydaan waxa weeyaan waa in qofka muuminka naftiisana ka ilaaliyo caruurtiisa iyo ehelkiisana uga dardaarmo walaa tusacir ha leexinin qadaka dhamankaaga linaasi dadka ha u leexin ee dadka toos ula hadal bashaashad iyo weji furfuran kula hadal walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka korkiisa maraxan daa maraxin xaalata mid kibir u saaxiib ah markaad dhulka ku socaydo adoo tawaaduc ku soco tawaaduc dadka tawaaduca allah jecel nabigeena suuban sala allahu alay sl waxaa ka sugan ruba ashcafa dii dimrayni yusfaxu can abwaabi annaas idaa aqsama cala allahi labara tiro badanaa mid laba calal leh oo guryaha laga celiyo guriga hadduu soo geli waa naga laaba iley oon wax qadarinaa la arag oo hadduu qiimaha uu ilahay agtiisa ka leeyahy hadduu yidha wallaahi ilaahay saas u yeela ilahay waa u yeela qiimaha uu ilahay agtiisa ka leeyahy laba dilfooduna wato soo ma jeedin marka dadka ha yasin dhaqaala la-aanta ha ku yasin qabiil ha ku yasin waxa weeyaan qiimaha wax ilahay agtood looga gaara ma ahan qabiilka ma ahan hubka ma ahan dhaqaalaha waxa looga gaara ilahay agtiisa waa taqwada bis taqwada bis wey marka ha yasin dadka ila wuxuu yidhi subxaana ina allaaha alle laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid faajeertan badan oo markuu socdo isjajabiya mid kulla mukhtaalin mid faajeertama dhammaantiisbe fakhuurin oo faan badan oo dadka u faana oo iskala weyn wabsid dhexdhexayso fii mashika socodkaaga markaad socoto dhexdhexaad u soco waa dardaaramo cajaa'iba sida maydka inaad lagu hajido inta hagoog isku taagta ma aha ood mayd iska dhigto inaad hadda wa sidii waxa weya qabargeeriyaad wada tafahad xaagato oo carartana ma aha waxaa la rabaa si caadiya oo dhexdhexe inaad u socoto si caadiya oo dhexdhexe iskaga soco ma garad mayd maydna ha u soconin taftaflena ha u socon ha cararin si dhexe iskaga soco waqsid dhexdhexayso fii mashika socodkaaga waqdud laab min sawtika codkaaga wax dadka qayliyaha qayliya markaad hadlaydo codkaaga qayb xoogaa hoos u dhig xoogaa hoos udhig haddaan markaas waxaad la qaylidaa kugu dheganeen ee dadka qayleeya ilaan waxa weeyaan sifaadda nabiga marka tilmaamihiisa waxaa ka mid a waxa weya laysa sakhaaban bilaswaaq ma ahayn dadka suuqyada ka qaylqaliya oo ka waaqleeya ma ahayn kuwaas marka qaylada codka dhirirka badan ma ahan ammaan waa xumaan fiiri miaalka ina ankara alaswaaq codadyaalka midka u xumaanta badan la sawt lxamiir waa dameerka codkiisa marka coddhirirku ammaan maahan dameera ammaan yeelala codhirir ammaan ye ee codkaaga hoos u dhig welidaa saas daraaddeeda nabiga sal allahu calayh wasalam codka dameerka ammaan inuusan fiicnayn wuxuu yidhi idaa samictum siyaaxa diig haddaad maqashaan qaylada diigga fas'alullaaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiista haddaad maqasho waxa weyaan diiq ama digaag dhawaaqaya waxa weyaan ilaaha la barya ilaaha la barya waa markaas waa mar qaaliye ilaahaba la baryaaba markaasoo kale laakiin nabigu wuxuuhi waidaa samictum nahiiqa alxamiir dameerka qayladiisa haddaad maqashaan fatacawadu billah ilaahay ka magangala min ashaydaani fa inahaa ra'ad shaydaana shaydaanay aragta dameer qayliyahay hadda aragta shaydaanay ujeedaa marka shaydaanu la qayliyaah ilahay ka magangala marka codkiisa cod fiican maaha xadiiskaas laakiin xadiis qayli ayaa soo arooray waa habeenkii maalinkii danahaaga iska wada ama ha qayliya mayuu qayliine laakiin habeen markaad shaydaan dhawaaqaa maqasho acuudu billahi min ashaytaan rajiim maalinta ma ha qayliya ma qayliya waxba ha acuudu billahi iska daa maalinta inuu wax kale arkaa dhacdo والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد